bismillahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aanu idiin helana waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka swiden u fadhiya soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya james won oo gaaray magaalada hargeysana waxa uu la kulmay madaxweynaha somalilan oo ay ka wada hadleen wadahadallada dowladda dhexe ee soomaaliya iyo somalilan iyo sidii dib loogu soo celin lahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo howlo shaqa u jooga dalka turkiga ayaa kulan la qaatay taliyaha ciidanka booliiska ee dalkaasi shacabkiis ku soo baxay magaalada garowe ee xarunta puntlandna waxa ay codsadeen oo dowladda dhexe ay ka dalbadeen sidii loo sii deyn lahaa maxaabiis soomaaliyeed oo ku xihan xabsiyada dalka cumaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho oo xariga ka jaray xarunta degmada howlwadaag ee gobolkani banaadir oo dib udhis lagu sameeyey abaaraadka caalamka aanu idiin helan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump oo sheegay in cunaqabateen adag ay ku soo rogayaan iiraan
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa duhur khamiisa taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha koowaad ee janawari sannadda laba kun iyo labaatanka warkii oftisan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa xafiiskiisa waxauu ku qaabilay safiirka sweden u fadhiya soomaaliya waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka wariyaha arrimaha golaha ibraahim guulle isxaaq ayaa goordhow inooga warramay
waa mahadsantahay gudoomiyaha golaha shacabka waxuu xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda sweden soomaaliya u fadhiya stephen talin baardanka la yihahdo waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka laba kun iyo labaatanka ilaa laba kun iyo labaatanka dalkan la filaya inay ka dhacaan marka safiirka gudoomiyaha iyo xafiiskiisa kusoo booqday arrimaha doorashooyinka u badnaa oo hadda sharcigii doorashooyinka dhowaan la ansixiyey ayuu u badnaa waxay ka wada hadleen iyo sidoo kale xididka labada wadan iyo kaalinta sweden ay ka qaadan karto horumarinta mashaariicda kala duwan ee baarlamaanka soomaaliya lagu taageerayo laakiin xoogo badan ay ka wada hadleen wuxuu ahaa udiyaargarowda doorashada dalka la filayo inay ka dhacdo dhowaan
ibraahim gudlaad ayuu mahadsan yahay wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya james won oo gaaray magaalada hargeysa ee xarunta somalilanna waxa uu la kulmay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxay ka wada hadleen sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadaladii dowladda dhexe ee soomaaliya iyo somalilan qoraal lasoo dhigay bogga rasmiga ah ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james swon oo maanta magaalada hargeysa kula kulmay madaxweynaha somalilan wadahadaladooda iyo kulankooda diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa dimuqraadiyadda somalilan islamarkaana wadahadaladii dowladda soomaaliya iyo weliba somalilanna dib loogu soo celin lahaa dhinaca kale qoraal ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa iyana waxaa lagu sheegay in kulankaasi gaarka ahaa ee xogayaha qaramada midoobe wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe ee soomaaliya james swon iyo madaxweynaha somalilan waxaa kulan muhiim ah oo looga wada hadlay sidii wada shaqeynta qaramada midoobe iyo somalilan loo xoojin lahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo howlo shaqo u jooga dalka turkigana waxa uu la kulmay taliyaha booliiska ee wadankaasi waxay ka wada hadleen sidii booliiska turkigu uu u taageeri lahaa xurminta booliiska soomaaliya sida uu kusoo warramay waryahayaga axmed darwiish
taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed sarreeye gaas cabdi xasan maxamed xijaar iyo wafdi oo hogaaminayo oo ay ka mid yihiin taliyaha qeybta guud ee gobolka banaadir jenaraal saadiq cumar iyo taliyaha ciidamada booliska sida gaarka ah u tababaran ee haramcad gaashaanle farxaan maxamuud aadan ayaa soo gaadhay dalka turkiga kadib casuumad rasmiya oo taliyuhu ka helay dhigiisa dalka turkiga wafdiga taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed oo uu weheliyo safiirka soomaaliya ee dalka turkiga jaamac cabdulaahi caydiid ayaa ugu horreyn si weyn loogu soo dhaweeyey xarunta ciidamada booliska ee magaalada ankara wuxuuna halkaasi kulan kula qaatay taliyaha guud ee ciidamada booliska ee dalka turkiga mudane mehmed aktaash waxayna ka wada hadleen wada shaqaynta ka dhexaysa labada dhinac iyo sidii turkiga u dardargelin lahaa tayeynta ciidamada kala duwan ee booliska soomaaliyeed dhinaca kale wafdiga uu hogaaminayay taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed sarreeyagaas cabdi xasan maxamed xijaar ayaa booqsho ku tegay xerada ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka turkiga waxayna halkaasi kulama kula qaateen taliyaha iyo saraakiisha xeradaasi waxay kormeer ku tageen qeybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay xerada ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka turkigu waxaa la tusay qaabka ay u shaqaysa xeradan iyadoo xilligaasi ay ka socdeen tababaro kala duwan oo ay qaadanayaan ciidamadu waxaa sidoo kale wafdigu booqday xarunta dembi baadhista iyadoona halkaasi lagu soo bandhigay qalab casriya iyo agabyo kala duwan oo ay isticmaalaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka turkigu taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka turkiga ayaa sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada booliska soomaaliyeed gaar ahaan sida kuwa gaarka u tababaran ee haramcad waxaana ka warbixiyey waxyaabaha kasoo baxay kulamadaasi iyo heshiiska ay gaadheen labada dal taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed cabdi xasan maxamed xijaar oo dowladda turkiga uga mahad celiyey siday u garab istaagtay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed
waxaanu xalay saqdi dhexe ku nimi magaalada ankara ee dalka turkiga martiqaad aanu ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee dalka turkiga aniga iyo wafdi aan hogaaminayo booqashadaasoo saldhigeedu ahaa inaanu saxiixno brotocool ama heshiis horay uga dhexeeyay ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska dalka turkiga oo markii horeba la aasaasay laba kun iyo saddex iyo tobankii oo iskaashiga labada ciidan waxaanu saaka xafiiskiisa kusoo booqanay taliyaha ciidanka booliiska ee dalka turkiga oo si fiican noogu soo dhaweeyay xafiiskiisa waxaanu booqasho ku tagnay xarunta dhexee lagu tababaro ciidanka gaarka ah ee dalka turkiga ciidankaasoo ah kuwa gacanta ku haya ama tababara ciidanka loo yaqaano haramcad oo ka tirsan ciidanka gaarka ah ee u tababaran ee soomaaliya ay leedahay kana tirsan booliiska soomaaliyeed marka ciidankaasi gacanta noogu hayaan waxaanu ka wada hadalnay sidii ciidankaa loo xoojin lahaa sidii la tayadiisa loo xoojin lahaa sidii loo badin lahaa sidii tababarkooda dib u habeen loogu sameyn lahaa sidii qalabaad ay ballan qaadeen ay usousoo dardargelin lahaayeen meeshihiisa dalka iyo sidii ay u dardargelin lahaayeen guud ahaanba ciidanka booliiska soomaaliyeed xiriirkii ka dhexeeyey waxaan kaloo muxuu ahaa iyagna ka wada hadalnay tababar heer jaamacadeed ah oo akadeemiyada booliiska ee dalka turkiga oo horey nooga soo baxeen saraakiil shahaadada koowaada jaamacadda bachelarka loo yaqaano iyo kuwa masterayda kuwaasoo ay naga ballan qaadeen iyagana taradooda in noo badin doonaan waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo dowladda turkiga guud ahaan oo mar walba la garab taagan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed
waxau ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo ka hadlayay safarka uu ku joogo waddanka turkiga shacab isugu soo baxay magaalada garowe ee xarunta puntlandna waxay madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya ka codsadeen sidii loo sii dayn lahaa maxaabiist soomaaliyeed oo ku xiran xabsiyada dalka cumaan sida uu ku soo waramay yuusuf maxamed maxamuud
ehelada qaraabada iyo dadweyne kale oo la dareemaya xanuunka iyo walwalka ay qabaan waalidiin soomaaliyeed oo in ka badan toban sano wiilashoodu ku xidhnaayeen waddanka cumaan ayaa issoo bax cabasho iyo dalab isugu jiray ka sameeyey magaalada garowe ee caasimadda puntland kuwaasoo ay ku codsanayeen in loo soo daayo maxaabiistaasi muddada ku xidhnayd waddankaasi cumaan ama loogu soo wareejiyo gudaha dalka waxay ka codsadeen waalidiintani madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo puntlandba inay qareemis u sameeyaan dhallinyaradaasi oo u eedaysan dowladda cumaan sida ay sheegeen inay ka tirsanaayeen kooxihii burcadbadeedda ahaa balse qoysaskeedu xuseen inay ahaayeen kalluumaysato xilligii la qabtayna ku guda jiray shaqa maalmoodkoodii kalluumaysiga cumaan waxaa nayaga xidhay soddon wiil habeen walba waa lala baxaa shan iyo lix baa lala baxaa kii maydaan kuwa tallaagada toban sano ku jiray baa jiro ku matootaxay waxaanu halkaa u soo baxnay inaannu dhawaaq dheer qayshanno madaxdayada soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato waxaan codsanaynaa oo codsanaynaa oo madaxdayada sharaf kale ka codsanaynaa in naloo soo daaya wiilasha wixii nool haddii xabsi loo wareejinayana buntland iyo meel kastoo soomaaliya nala ku soo wareejiyo bannaanbax nabadeed bay isugu soo baxeen waxayna raadinayaan dad ka lumay oo kaga xidhan magaalada cummaan oo aad iyo aad iyo aad ugu silcsan kuna xakuman shan iyo labaatan sano waxaannu leennahay dawladda sharafta leh inay baadi doonaan wiilashaas ay hoyooyinkood u dhibaataysan yihiin waxaana rabnaa in lagu soo celiyo dalka soomaaliya meel kasta ha ahaato wixii nool laysuna taago dadkaasna si degdeg ah khabaartooda naloo siiyo dhallinyaradaas qaar baa googo'ay qaar baa tallaagada ku jira intii kale waxay ku xidhan yihiin cummaan dhallinyaradu dhibaato ayaa ku jirta mana noola mana dhiman waxaan ka codsanaynaa doorada federaalka faramaajo khayro in ay adduun weynaha ugu tagaan dhallinyaradaas waxaan kaloo ku codsanaa madaxweynaha puntland inuu isaguna codsi dhiibto oo dhallinyaradaa la soo daayo oo dhallinyaradaa loo kaco wixii dhiig loo kaca farmaajow waxaan codsanayaa ragga cadiban cummaanku xirxiraanaan coodaadkooda dhiiban karin jeelka ku cagaarta caddi baad u saaran tahay cashara sana xidhaan carruurtoodii ooyayaan hooyadii soocan qaariisaan cunnaadu ka degin calool xumo weeye hooho taasi waa caddaan farmaajow cabane coorsigeenna noo hirgeli halkan waxaan codsiga dhiibanaynaa sayid cabdulaahi deni farmaajo xasan cali khayre inay noo sii sii daayaan walaalaheenna toban sano ku cadiban cumaan walaalkii aan jeclahay markii ugu dambaysay laba sanaan jiray maanta reer jaamacadeed baan maryaa welina indhaha igama saarin walaalkii aan jeclahay buu ahaa walaalahayna waa la mid abtigayba xir adeerkayba xiran walaalkayba xiran waxaan ka codsanayaa mar markawaadi ma saddexaad waxaan ka codsanayaa inay noo sii daayaan wiilasha ka dhibaataysan dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa walaalahayna muslimka ah iyo aabbahay oo iigu dambaysa anoo laba sanno jira inay noo soo daayaan oo aabbahay hadda hadduu iga soo horbaxo ma garanayo islaamka ilaahay waxaan ka baqabsanayaa inay aabbahay noosoo soo daayaan iyo ummadda kaleoo muslimkaoo meesha ku xidhan horey dowladda soomaaliyeed ayaa uga jawaabtay cabashada iyo walwalka boqolaal waalidiin soomaaliyeed ah kuwaasi oo walwalkii ay ka qabeen ilmahoodu isu beddelay farxad kadib markii ay dowladda soomaaliya ka soo daysay xabsiyo kala duwan oo ku yaalla dacallada dunida yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xariga ka jaray xarunta degmada howlwadaag oo diburis lagu sameeyey nuur siciid tahliil ayaa faahfaahinaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta si rasmiya xarag ugu jaray degmada holowdaaga dibudhis lagu sameeyey kadib markii labada sebtembar ee sanadkii hore ay halkani ka geysteen qarax kooxda argixisada al-shabaab kaasoo ay ku dhibaateeyeen dad shacaba uu maamulka degmada u qidmeynayey xariigjar kadib ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir waxa uu kormeer ku sameeyey qeybaha kala duwan ee xaruntani ee dibudhiska lagu sameeyey isagoo bogaadiyey dowladda hoose xamar sida degdega oo ay u hirgelisay dhismaha xarunta degmada howlwadaaga si loo dardargeliyo adeegyada kala duwan oo maamulka degmada u qabto shacabka ku dhaqan waaxaha kala duwan ee degmada howlwadaag gudoomiyaha degmada howlwadaag ee gobolka banaadir mudane mustaf cali kheyre waxa uu ka horbixiyey dhismaha lagu sameeyey xarunta degmada howlwadaag isagoo uga mahad celiyey maamulka gobolka banaadir waxaan diyaar unahay inaan ku shaqeyno waxaan diyaar unahay inaan ka shaqeyno dowladnimadii waxaan diyaar unahay wax walba oo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg hool ah ay socday inaan dib u soo celinno aanan ilaashanno dhismahan quruxda badan sharafay noo tahay guddoomiye inaa maanta xarigga nooga jarto waana ku faraxsannahay waa taariikh runtii aysan ilaabi doonin reer howlwadaag sidaad ujeedda maanta howlwadaag waxay u soo baxday bannaanka u soo istaagtay min ciroolle ilaa ciyaal dhammaantood sidii damaashaadka iyo farxadda maanta ay qabto ay kugu soo bandhigi lahayd aadna u arki lahayd waxaan rajaynaynaa mudana guddoomiye waxyaalaha kale oo noo dhimanna inaan ayadana wakhtigeeda soo bandhigi doono gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane aadan sheekh cali fiidow waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir uu dibudhis casriya ku samayn doono xarumaha kale ee degmooyinka gobolka banaadir
marka mudane gudoomiye degmadan xafiisyadeeda hadda lagu tusay sidaas maysan ahaan jirin si aada u qurux badana loo dhisay shacabka iyo gobolka banaadir oo iskaashanaya ayaa sidaa u dhisay waxaana rajaynaynaa degmooyinka degmooyin dhammaan oo gobolka banaadir ku yaala sidaanoo kale inay wada noqdaan si wanaagsan loo wada qurxiyo shacabkuna ay ka shaqeeyaan horumarka magaalada iyo bilicda ay ka shaqeeyaan qof kasta oo soomaaliyana horumarka inuu qayb ka qaato
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish waxa uu tilmaamay in shacabka iyo maamulka gobolka banaadir ay u midoobeen la dagaalanka argixisada si magaaladu ay u noqoto mid xasiloon oo lagu noolaado nabad iyo nolol reer banaadir inay isku tashadeen ay go'aansadeen inay xarumahooda dhistaan inay waddooyinkooda dhistaan inay guryahooda dhistaan inay soo bandhigaan bilic iyo beled nadiif ah waxaa sidoo kale xusid mudan sidaa bulshada gobolka banaadir ay ugu abaabulan tahay yacnii iska qabashada kuwa nabaddiidka ah ee mar walba doonaya yacni inay baabi'iyaan qalbiga wanaagsan ee shacabka mar kasta oo ay waxqarxiyaan waxay ka dhigan tahay qalbigu yani shacabka niyad jabo ayay ka dhigan tahay mar kasta oo aan nal meel surno oo aan waddo dhisno oo aan xarun danguuda dhisno waxay ka dhigan tahay dadka qalbigoodu hay ha noqdo ama heer sare ha noqdo ha soo noolaado ayay ka dhigan tahay sidoo kale duqa magaalada muqdisho mudane cumar filish waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar ay tartan gelin doonto degmooyin gobolka banaadir kuwaas oo soo bandhigi doona hal abuurka fanka iyo sidoo kale farsamada waxaa jiri doona haddii alleedma goordhow tartan ay ku tartami doonaan degmooyinka gobolka banaadir waxyaabaha hal abuurka ah oo fanka iyo farsamooyinka iyo ay ka mid yihiin iyo iyo iyo iyo yacni hal abuurka gabayada suugaanta waxyaabaha noocaasa ayaa bilaabo doona waxaan ku bilaabaynaa haddii alla idmo qaab deris ah deris macnaheed waxa waaye degmooyinku say isugu dhow yihiin ayaa hal meel ay isugu imaan doonaan halkaas ayaa tartanadaas lagu soo bandhigi doonaa nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed xarunta degmada howlwadaag magaalada muqdisho
wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta koonfur galbeed soomaaliyana waxa ay sheegtay inay ku howlan tahay sidii dib loogu soo celin lahaa xarumihii boostada ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya mulki cabdiraxiin ayaa ka waramaysa
wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed nuur shiikh cadde oo la hadlay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen xarumihii ay wasaaraddu ku howlgeli jirtay ee deegaanadaasi maamulka koonfur galbeed howlo badan horyaallo sida boostada lasoo nooleeyo saddexdan gobol oo lagu soo maartay oran shayba saddexdan gobol oo idin ay howlgasho lagana bilaabo airboorada meeldooqyo oo muxuu ahay boqorsadoo lagu bilaabo sida qorshe wasaarada yahay waranka baraabo iyo xudur iyo iyo kan baydhabo marka ku xigo teknolojiyadii iyadana ayaa daba socota isgaarsiinta iyo inkastoo isgaarsiinta oo ayaa haddana wuxuu ahay niman ganacsata ah ay gacanta ku hayaan oo in badan ay soo hayeen haddana ay maarta ummadda ay si wanaagsan shaqo ku wadaan ayagana dowlaadino ay hawsha meesha ka wadaan kasii wadaan ay keenaan gaasiintaye leh wasiir maxamed nuur shiikh wasiirka wasaaradda boostada koonfur galbeed ayaa sheegay inay jiraan dhalinyaro badan oo waxbaratay kuwaasi oo doonaya inay ka shaqo bilaabaan ka wasaarad ahaana ay diyaar u yihiin sidii ay shaqaabuur ugu sameyn lahaayeen dhalinyaradaasi ah way jirtaa waxaan u yeernay jaamacadaha dhan aan kulminay shiroo qabanay iyo seminaaro oo qabanay iyo shirar aan dhahnay muxuu ahaa intoo diiwaangeliya baratay ay c c da baratay ee ay sanadkan ka baxeen nin isu diiwaangeli marka wixii shaqa oo danaynaya dawladda inay shaqeeyaan maarata kuwaas xoolihii shaqaalihii siiyo in alle inta dhallinyaraha ama rag ama wiil wixii aan raadaano ay soo barteen jaamacadaha kasoo baxeen oo gaar ahaan faktigan oo ay c c da barteen oo dhan waa inla diiwaangelinsan yihiin waxaa hoosulajaweynaa fursadda markay soo baxdo inkasin ayaga waay waan waan waxyeelana ina wax loo sii diyaara loo yahay oo ahay nin walba maarata shagiis kasta jaamacad dhan isku mid loo tahay haddana waxaan rajeynaynaa waxaa aada u jecelnahay ninka oo bartay ay siigaan kasoo baxay in la tacgeliyo ayay noo tahay bulshaha ayagana waa ogyihin waa nisa socdaa jaamacado ayaan ayaduna
codkaasi wuxuu u dambeeyey warbixintii mulki cabdiraxiin wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudugna maanta waxay soo gebagabaysay qaybinta buugaagta manhajka af soomaaliga ee dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe oo ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya maxamed deeq cabdi maxamed ayaa kasoo warramay dhuusamareeb
wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa maanta soo gebagabaysay qaybinta buugaagta manhajka af soomaaliga ku qoran waxaana laga qaybiyey iskuullada ku yaala deegaanada dowlad goboleedka galmudug oo dhammaantood la gaarsiiyey deegaanada xorta ah qaybintii ugu dambeysay ayaana maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug axmed cabdi maxamed falko ayaa waxa uu ka warbixiyey qaybinta buugaagtan iyo goobaha laga qaybiyey waxa uuna sheegay tirada buugaagtan la qaybiyey in ay gaarayso boqol iyo konton kun oo buugo kuwaas oo la gaarsiiyey deegaanada dowlad goboleedka galmudug dhinaca kale wasiirku waxa uu la dardaarmay maamulayaasha iskuullada buugaagtan laga qaybiyey waxa uuna sheegay in buugaagtani hanti qaran ay yihiin sida ugu dhaqsaha badanna ay u dhowraan lagulana xisaabtami doono iyadoona iskuullada laga qaybiyey kormeero buugaagtaasi ilaaliya ay tegi doonaan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamedin wacalaa alihi wasaxbihi ajmaciin maantay taariikhdu tahay sagaalka bisha koowaad sanada laba kun iyo labaatanka waxaa farxad weyn noo ah inaan maanta soo gabagabayno qaybintii buwaagta dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ee galmudug bishii hore dhammaadkeeda labaatan iyo sideedii bishii hore ee december waxaanu daah furnay buwaagta manhajka dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose ee galmudug maantay taariikhdu tahay sagaalka bishana waxaanu soo gabagabaynay qaybta u dambeysay buwaagtaanu tiradooda gaaraysay boqol iyo konton kun oo buug baan ilaahay waxaan uga mahadinaynaa inay maanta si nabad ah aan qaybta u dambeysay halkaanu ku qaybinay buwaagtan waxay gaartay ardada reer galmudug oo dhan meel kasta ay joogaan hadday joogaan mudug iyo hadday joogaan galgaduud waxaa aad iyo aad runtii farxad u ah in degmooyin aad iyo aad u fog ama aad u dheer in loo safray in la gaarsiiyo buwaagtan qaarkood boqolaal kilomitr loo safray sida jariiban iyo hobyoo kale in la gaarsiiyey iyo meesha laga soo gala galmudug dhanka mxuaha hirshabeelle iyo dhanka mxuaha xuduudaha hadday tahay dhan walba ay maanta iskuul galmudug oo ka jiro degmooyinka xorta galmudug waa la gaarsiiyey buwaagtan si nabad ah ayayna ku gaareen waxaa farxad weyn runtii u ah waxbarashada mxuaha galmudug maanta in ardadeenu helayaan manhaj ay iyagu leeyihiin oo ka turtumayay mxuaha wadaniyadda oo ka turtumayay mxuaha soomaalinimada aynan leeyahay hal mowqif oo ah waxbarashadu ay maanta midaysan tahay waxa weeyaan waa runtii waa guul weyn oo la gaara dhanka waxbarashada haddana ardadoona helayaan buwaag original ah oo taya leh si fiiriya ardadoona ku helayaan runtii ayadana wax kaloo runtii lagu farxo marka waxaan rajay doonaa inay mxuaha dardaaran halkaan uga jeediyo mxuaha waaridiinta maamulayaasha baxda waxbarashada ardada dhammaan in buwaagtan ay xifdiyaan ay noqdaan buwaag uu leeyahay qaranku uu leeyahay in mxuaha arday walba maalinta uu ka dhammaado buwaagtan oo fasalka uu ka dhammaado fasalka labaad walaalkiis uu ka dhaxlo bahda waxbarashada deegaanada galmudug ayaa aada u soo dhoweysay buugaagtan kuwaas oo dowladda soomaaliya wakhti badan ku bixisay waxaana sidoo kale laga qaybiyey gobolada dalka waxaana meesha ka bixi doonaa manaahijta horey looga soo waaridi jiray dalka dibaddiisa kuwaas oo caqabad ku ahaa ardada soomaaliyeed maxamed deeq cabdimaxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu sheegay in maraykanku uu cunaqabateen horleh oo adag uu ku soo rogayo dowladda iiraan arrintan waxay ka dambeysay kadib markii iiraaniyiintu ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidanka maraykanku ay ku leeyihiin dalka ciraaq iiraan waxay sheegtay weerarkaasi inay ku dishay siddeetan askar oo amerikaan ah laakiin maraykanku waa uu beeniyey madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu sheegay inaanay jirin wax khasaaro ah oo soo gaaray ciidanka maraykanka iyo fariismaha ay ku leeyihiin dalka ciraaq arrimahaasi markaanu sii egno dowladda iiraan waxa ay sidoo kale sheegtay inaanay ku wareejinayn sanduuq mado sanduuqa madow ee keydka ee diyaaradaha kadib markii maraykanku uu dalbaday in diyaaraddii laga lahaa waddanka ukraine ee ku burburtay waddanka iiraan kadib markii ay ka kici tintay garoonka diyaaradaha ee tahraan in lagu soo wareejiyo sanduuqa keydka diyaaradaha ee diyaaraddaas ay lahayd dowladda iiraan waxa ay sheegtay in aanay marnaba ku wareejin doonin dowladda maraykanka sanduuqaasi maraykanku waxa uu doonayaa inuu ogaado xogta ku saabsan sida ay diyaaraddaasi ku burburtay warkii duurnimo ee radio muqdisho waa naga inta ciddii u seegay waxay dib ka yeeli karaan barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net